Warshada kaydinta kalluunka iyo samaynta kalluunka gansacadaha ku jira ayaa laga dhagax dhigay magaalada Muqdisho. Dhagaxdhigga warshadan ayaa ka qayb qaadan doonta horumarka ka socda dalka iyadoo lagu kaydin doono kalluunka. Cali Ibraahin, guddoomiyaha shirkadda dhoofinta cunto badeedka, ayaa ka warramaya dhagaxdhigga warshadan.
maanta farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladda dhagaxdhigga maslacan weyn oo hadda laga furi doono een, xaafaddan ee, oo runtii macno weyn samayn doona een, dhiirigelin badan u samayn doona dadka kalluumaysatada ah u noqon doona suuq yar oo ka weyn ka ka horeeya suuqi weynaa oo dibadda la raadinayay Een, taas arrintaas aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa Een, intaas kale waxaa haddana sii dheer oo faa'iido kale oo weyn ah dadkan hadda dhallinyarada oo galabta xaafaddan jooga oo dhan waxa waaye inay shaqo abuur u noqotay u badan tahay sababtoo waxaa laga yaabaa inuu masraxan ka shaqayso boqolaal qofood inay ka shaqeeyaan soomaalidana waxay tidhahdaa dheriga ninka u dhowaa aa, lafta kala baxa marka iyagana waa fursad kale u tahay dhallinyarada inay soo dhoweeyaan hadda dhismaheedii ka qayb qaadanayaan een, hadhowna ka shaqaynteedii ka faa'iidaysanayaan taasna waa fursad kale oo qaali ah oo noo soo hoyatay waay guud ahaan Warshadan oo ay hirgelisay shirkadda Alwadaniya oo laga leeyahay dalka Sacuudiga ayaa ugu talagashay in lagu kaydiyo kalluunka si loo helo isagoo nadiif ah.